waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasay allahu naxariista weriye cabdicasiis maxamuud guuleed cabdicasiis africa oo ahaa agaasimihii reediyo muqdisho oo xalay lagu dilay qarax ismiidaamin ah marxuum cabdicasiis africa ayaa lagu aasay qabuuraha cisbitaalka ciidanka xooga dalka ee magaalada muqdisho warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste allaha u naxariistee agaasimihii raadiyo muqdisho cabdicasiis maxamuud guuleed africa oo xalay ku geeriyooday qarax lala beegsaday gaarigiisa ayaa maanta lagu aasay qabuuro ku yaala cisbitalka xoogga ee magaalada muqdisho qaraxa uu marxuumku ku geeriyooday ayaa waxa fuliyey qof isku soo xiray walxaha qarxa kaasoo si gaara u beegsaday dhinacii uu gaariga ka saarnaa cabdicasiis africa oo xilligaasi ka soo baxay maqaayad ku taala agagaarka wasaaradda amniga ee degmada shangaani waxaana halkaasi ku geeriyooday agaasimihii raadiyo muqdisho iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen sharmaake maxamed warsame oo ah agaasimaha telefishinka dowladda iyo darawalkii gaarigaasi waday oo iminka dhaawacooda lagu dabiibayo mid ka mid a cisbitaalada magaalada muqdisho marxuumka oo naxashka meydkiisa ku jiray uu ku daharnaa calanka jamhuuriyadda ayaa salaada janaasada lagula tukaday masjid ku yaala madaxtooyada soomaaliya waxaana xubnihii salaada ka qayb galay ka mid ahaa mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda oo uu horkacayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble aaska kadib ayaa waxaa goobta ka hadlay madaxa warfaafinta ee xafiiska ra-iisul wasaaraha liibaan cabdi cali kaasoo ka warbixiyey qaabka qaraxa loola beegsaday agaasimihii raadiyo muqdisho qof socday oo ama wax ku xirnaayeen ama wax qarxa watay ayaa gaariga dacalka qabsaday meesha uu ka saarnay cabdicasiis taargetka isagu ahaa sida marka ay mas-uuliyiintu sheegayaan ama dhacdada marka la akhriyo ay ka muuqato al-shabaab marar badan iyo meelo badan iyo madalo badan bay isku dayeen inay khaarijiyaan sidaan hore u sheegnana ujeedka ugu weyn ee al-shabaab inay eliminate garayaan ama inay cabdicasiis dilaan u ahaa cabdicasiis waad dileen hase yeeshee cabdicasiis geeridiisa iyo inuu dhinto maantay uga ekeed kullu shayin cindahu biajalin musama laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastakdimuun maantay ku ekeed inuu cabdicasiis dunidan nooga tago laakiin fariintiisa wuu gutay si sharaf leh isagoo aan labalabaynin isagoon hesitation iyo maxaan ku idhaahdaa munaafaqad aysan ku jirin dad badan iyo mujtamaca soomaaliyeed oo dhan aa markhaati ka ah waa cabdicasiis albaabka uu furay iyo xaajiz alkhowf ama ama cabsida gidaarka cabsida inuu jebiyey oo maanta al-shabaab ay iyagu gacanku gabad yihiin halkii ay iyaga laga baqi jiray ama ay dadka u yeerin jireen waxa ay tahay inay dadka siday u fikiraan inay sheebgareeyaan ay marka hore ka shaqayn jireen marka ilaahi subxana watacala waxaan weydiisanaynaa inuu cabdicasiis naxariistii janno ka waraabiyo cabdiraxiim ciise cadow oo ah agaasimaha shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ayaa soo hadal qaaday aqoontii uu lahaa cabdicasiis africa waxaana uu xusay in maanta uu qorsheynayay in arrimo caafimaad uu dalka indiya ugu wado xubno ka tirsan qoyskiisa cabdicasiis wuxuu ahaa nin geesi ah wuxuu ahaa asigoo geesi haddana wuxuu ahaa nin naxariis badan cabdicasiis wuxuu ahaa nin ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo saaxiibadiisa aada u xiriiriya sidaan ka wada warqabno maanta waxay ahayday inuu hooyadiis iyo xaaskiisa iyo walaalihiis la dhashay inuu isbitaal dibadda u qaado ayuu saaka ahaa ballanku oo familkiisa ugu yaraan lix qofoodoo ka mid ah ayay ahayd maanta inuu u safro dalka hindiya oo uu caafimaad iyo daawo ugu qaado cabdicasiis wuxuu ahaa marka habeen madow siddeed saac haddii cadow aad ka baqdo ama dhib kale ku soo waajaho nimaan cabsan uu ahaa saacad allaala saacaddii aad gurmud ka dalbato ama aad weydiisato inuu kusoo garab istaago cabdicasiis istaagi karo ahay cabdicasiis wuxuu kugu soo garab istaagi karay ra'yigiisa nin ra'yi lahu ahaa wuxuu kugu soo garab istaagi karay geesinimadiisa nin geesiyahu ahaa wuxuu kugu soo gacan istaagi karay jeebkiisa nin waxbixi karow ahaa wuxuu kugu soo dhinac istaagi karay naxariistiisa markaad dhibaataysan tahay ama dhibaata ay ku haysato tilmaamahaas cadowga kuma aqoonin maxaa yeelay cadowga wuu ku adkaa wuxuu ku wacyigelinaya dadka soomaaliyeed dhibaatada cadowga uu leeyahay mas-uuliyiinta ka hadashay geerida agaasimaha raadiyo muqdisho ayaa waxaa ka mid ah guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir cabdiqadar maxamed xasan oo ay xalay wada joogeen cabdicasiis africa inta aanu qaraxa ku geeriyoon maanta waxaan hoygiisa rumaad geynay walaalkeen cabdicasiis maxamuud guuleed africa oo ay gacanka xaq daran xala ku dishay magaalada muqdisho ugu horeyn waxaan u tacsiyeynayaa familkiisa iyo qaraabada iyo asxaabta iyo cid walba oo garanaysa cabdicasiis waxaan kaloo rabaa inaan u duceyno cabdicasiis hadduu ilaah yidhaaho in ilaahay qabrigiisa u waasixiyo ilaahay dembigiisa u dhaafo cabdicasiis dalkan wuxuu soo shaqeeyey muddo adag oo muxuu ahaa uu naftiisa iyo maalkiisa iyo wax walba u huray oo qalinkiisa ugu shaqeeyey muddadaasoo ahayd qof walba aysan ku dhicin inay dalka ka shaqayso oo dad badan oo saaxiibadiisa ay ka carareen dalka oo qalinkiisa iyo maskaxdiisa ugu soo shaqeeyey taas waxay daliil u tahay in qofka ajal u dhinto intaas oo sano intuu shaqaynayey qoladan argagixisada ay maleegayeen inay maalin un kamid maalmaha kamid ay dilaan xalay noqoto tiisii dee ajalaa loo dhintaa iyo wakti cabdicasiis waxaa waaye intuu dalkiisa u shaqayn karo ugu shaqeeyey waxaan ka mid ahaa dadkii ugu dambeeyey oo arka xala la kulmo ugu dambayntii wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya cismaan abuukar dubbe ayaa sheegay in xubin muhiim ah uu ka baxay warbaahinta dowladda isagoo dhinaca kalena dhaleecayn u jeediyey kuwii ka dambeeyey falkaasi innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wasaaradda warfaafinta waxaa la soo gudboonaatay geeri naxdin badan waxaa qarax lagu dilay ay soo maleegeen cadowgu agaasimihii rediyo muqdisho cabdicasiis maxamuud guuleed cabdicasiis africa waxaa sidoo kale dhaawaca oo dhaawac ka soo gaaray qaraxaas agaasimihii t v-ga qaranka jarmalka maxamed warsame waa geeri naxdin leh iyo dhaawac naxdin leh anigoo ku hadlaya afka xukuumadda afka madaxweynaha iyo afka ra-iisul wasaaraha waxaan halkan rabaa inaan tacsi uga diro qoyskiisii qaraabadiisii asxaabtiisii ehelkiisii bahda warbaahinta qaranka iyo warbaahinta guud ee soomaaliyeed geerida naxdinta leh ku timi cabdicasiis africa cabdicasiis wuxuu ahaa nin la loodin kari waayey oo ay ka dhab tahay dhismaha dowladnimada iyo xoojinta qarannimadu wuxuu naftiisa u tadxiyeeyey sidii soomaaliya ay u yeelan lahayd dowlad adag oo dhidibahda ku taagan oo amnigeeda iyo dhaqaalaheeda iyo nolosheeduba ay sugan yihiin waana taa tawa ku waayey naftiisa cabdicasiis africa waxaan halkan cambaarayn uga dirayaa cadowgii soo maleegay qaraxaas waxaana leeyahay dadku iyo dowladnimaduba way soconayaan dadka soomaaliyeedna way jirayaan dalka soomaaliyeedna way jirayaan ilaahay haw naxariisto cabdicasiis cabdicasiis maxamuud guuleed africa ayaa ahaa wariye in muddaa ku jiray mihnadda saxaafadda waxaana sanadihii ugu dambeeyey uu ka howlgeli jiray warbaahinta ku hadasha afka dowladda isagoo sii dayn jiray barnaamij caan ah oo la magac baxay gungaar kaasoo uu ku waraysan jiray xubnaha ka soo goosta ama laga soo qabto ururka al-shabaab xasan kaafi qoyste v o a muqdisho